إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa ballan qaaday inay baahi doonto muuqaal dokumentari ah oo ka hadlaya cadaawadda dowladda xabashida ethoobiya ee ku wajahan soomaaliya kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaalka weerar kabeen ah oo askar ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday deegaan dhacduleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose maleeshiyad habqabiil u abaabulan ayaa dad rayida ku dilay deegaan hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe haweeney iyo carruur ay dhashay ayaa ku naf waayey dab ka kacay qaybo ka mid a dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ku hanjabay inuu hogaami doono bannaanbax ka dhana dowladda federaalka weerar midiyeen ah oo ka dhacay dalka jarmalka ayaa lagu dilay wiil soomaali ah in ka badan soddon askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhintay qarax xalay lagula beegsaday duleedka magaalada muqdisho xukun dil ah oo lagu fuliyey rag la shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo maamulka koonfur galbeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan walayada islaamiga ah ee gedo إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran idaacadda islaamiga ah alfurqaan ayaa ballan qaaday inay baahi doonto muuqaal dokumentari ah oo ka hadlaya cadaawadda dowladda xabashida ethoobiya ee ku wajahan soomaaliya waxaa ka waramaya maxamed cali aadan
aad baad u mahadsan tahay haashim muuqaalkan oo ah mid mug weyn ayaa ah dokumentari aan ka diyaarinay cadaawadda xabashida itoobiya ee ku wajahan soomaaliya wuxuuna si gaar ah diiradda u saarayaa u xusulduubka itoobiya ee ku aadan qabsashada badda iyo beriga soomaaliya muuqaalka oo ah mid dheer ayaa looga bogan doonaa xogo taariikheed iyo kuwa ku saabsan istaraatiijiyadda xabashida ee ku aadan soomaaliya hadduu alla idmo wuxuu filimkan soo bixi doonaa caawa toddobada ama hal saaco fiidnimo innagoo xilligaasi ku baahin doono mareegaha alfurqaan iyo baraha bulshada sidoo kale barnaamijka oo maqal ah ayaa waxaan kusoo qaadan doonaa dhuuxa waraysiyada inshaa allah kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaalka weerar kabeen ah oo askar ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday deegaan dhacaduleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli
عود علي السهر عود على عيني من عقب شد وعن
kanaalka kataa'ib al ikhbaariyaha ayaa soo saaray muuqaal lagu soo bandhigayo kamiin ka dhacay deegaanka doonweyne ee duleedka magaalada afgooye muuqaalka ayaa qaybihiisa hore lagu arkayaa mujaahidiinta oo rasaas ooda kaga qaadaya askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo watay mootada laba lugaalayda kuwaas oo kusii jeeday magaalada afgooye ما يمسيني إلا ودمعي على الخدين ينعم عود علي السهر عود على عيني
sidoo kale muuqaalka qaybihiisa dambe ayaa waxaa lagu arkayaa mujaahidiinta oo kor taagan askarigii mootada waday oo goobta ku dhintay isagoona laga qaniimaystay qorigii uu watay iyo mootadii ay wateen حرام تزعج جنيني عقب مسراهم حرام تنقطع عهود بينك وبيني حرام تلهم ضميري عند ذكراهم
kataa'ib al ikhbaariyaha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dadaal dheeraad ah ku bixinaysa soo saaridda muuqaalo cusub kuwaas oo lagu soo bandhigayo ugaarsiga lagu hayo ciidamada dowladda federaalka حرام تنقطع عهود بينك وبيني حرام تلهم ضميري عند ذكراهم من عادلي بالفرح والبعد طاويني والشوق دايم يمني القلب لوقياهم ربع الايام من عداد الوقت يسفيني القى ربيع الهنا في شوق الامام من عادلي بالفرح والبعد طاويني والشوق دايم يمني القلب لوقياهم
maleeshiyaad hab qabiil u abaabulan ayaa dad rayida ku dilay degaan hoostaga degmada cadaale ee gobolka shabeellada dhexe faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax
faahfaahino ayaa laga helayaa dad shalay galab lagu dilay deegaanka cadalle ee shabeellaha dhexe wararka aanu ka helayno gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in shalay galab lagu dilay saddex nin oo midi oday yahay tuulada buushashiiq galbeedkeeda oo dhacda degmada cadalle iyo biicadee saddexda nin ee la dilay ayaa waxay ahaayeen beeraley balse waxaa si bareera u dilay maleeshiyaad qaab qabiil u abaabulan nimanka la dilay ayaa la sheegay in xilliga weerarka lagu soo qaaday ay joogeen goob ka mida beerahooda oo ay ku shidanayeen dhuxul waxaa iyagoo aan filaynin u yimid kooxo hubaysan oo xabad ooda kaga qaaday iyagoona halkaasi ku dilay saddexdooda oo uu midi oday waayeel ay yahay mid ka mida dadka deegaanka ayaa ka warbixiyey dilka saddexda ruux ee lagu dilay shalay deegaanka isagoona sheegay inay baxsadeen maleeshiya beeleedii dilka geystay dhacdo xanuun badanay waxay ka dhacday degmada cadale gaar ahaan meel la yidhaaho bursho sheekh iyo biicadda u dhexayso saddexda ninoo la dilay waxaa waaye dad uun deegaanka u dhashayoo miyiga ku nool oo iska xoola dhaqataa oo iska beeraleeyahoo macnaha beerahoora macnaha beeranayo macnaha oo adiga dhuxul meesha ka shidaaya ahayd waayeelo iyo dhallinyaro isugu jiraan waxaa kamid ah wadaad waayeela oo la yidhaaho macalin tifow nuur cumar waxaa kamid a nin la yidhaaho saar cali maxamed waxaa kamid a salaad maxamuud jimcaale saddexdaas waaye waxaa waaye dad oo oo- oo maleeshiya beeleed waaye maleeshiya beeleed aanooyin qabiil camal waaye aanooyin qabiil waa waxa waaye meeshay ka geysteen macnaha waana baxsadeen haddii macnaha dilkoodii ay geysteen waa baxsadeen waa niman oo maleeshiya ahoo macnaha ay ahaayeen hadday macnaha dhacdada ay meesha ka geysteenna waa meesha waa goobta waa ka baxsadeen si kastaba degmada cadalle iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ayaa waxaa in muddaa ka jiray dagaalo beeleedyo ay dad badani naftooda ku waayeen kuwaas oo gobolka ku faafay iyadoo gaartay in si bareera loo dilo dad aan war iyo wacal u haynin dhinacyada ishaya waxayna maleeshiyaadka caadaystay dilalka bahalnimada leh ee ka dhanka dadka aan waxba galabsan ee bulshada ka midka ay gobolka ka noqdeen kuwa marba marka ka dambeysa kusii xoogaysanaya gobolka waxayna sii siyaaday dib u doorashadii xasan sheekh kaasoo gobolka dib ugu soo nooleeyey dagaalo beeleedyo kol hore laga ciribtiray shabeellaha dhexe
haweeney iyo caruur ay dhashay ayaa ku naf waayay dab ka kacay qaybo ka mid a dhulka uu ka arrimayo maamulka somalilan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar dabkan oo ka kacay xaafadda cabaaye ee degmada gacan libaax ee waqooyiga soomaaliya ayaa waxaa lasoo sheegayaa in uu geystay khasaare kala duwan kaas oo galaaftay nolosha dadkii deganaa guriga uu dabka ka kacay warbaahinta ka howlgasha degmada gacan libaax ayaa sheegtay in uu dabkan uu galaaftay nolosha ku dhowaad saddex ruux kuwaas oo kale ahaa laba caruur iyo hooyadood sidoo kale waxaa la sheegayaa in guriga uu dab ka kacay uu gebi ahaanba halkaas ku basbeelay dabkan ma uusan kusii fidin meelo kale maadaama ay usoo gurmadeen dadkii ku sugnaa agagaarka uu dabka ka kacay si kastaba ay ahaataba waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay soo badanaya dabka ka kacaya waqooyi iyo koonfurta soomaaliya dhowaan ayay ahayd markii dab xooggan uu ka kacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kaas oo geystay khasaare kala duwan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ku hanjabay inuu hogaamin doono banaanbax ka dhana dowladda federaalka maxamed qaasim ayaa ka waramaya xildhibaan yaasiin farey oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa ka hadlay dil loo geystay wiil dhallinyaro ah oo lagu dilay iskuuska siinay degmada werdhigley ee magaalada muqdisho xildhibaankan oo ka hadlay meel fagaaro ah ayaa fariin kulul u diray dowladda federaalka asigoona sheegay haddii cadaalad loo heli waayo wiilkan la dilay oo asiga horkici doono banaanbaxyada ka dhanka ah dowladda federaalka waxa uuna tilmaamay in ay xiran yihiin askartii dilka geysatay loona baahan yahay in dembigooda lagu qaado waana kan asigoo arrimahaasi ka hadlaya waxaan rabaa inaan idiin sheegno wiilka meeshaan lagu dilay inuu cadaalad helo ilaahay hortiisaan u ballan qaadna annagaa ballan qaadna inuu cadaalad helo ciddii dishay waa- waa waa xidhan tahay waana hubinaynaa arrintan wixii ka dhalatana caawa u kala kici mayno annagaa soo xallihayno waxaan rabnaa inaan aad aadaan uga xunnaa wax dhacay haddii arrintan la soo xallin waayana siinaay iyo da- maanta waxa dhacay waa la isyaqaanaa waana la wada joogaa waa lagu soo laabanaa anaana hor kacayo mees maqlaynaa bannaanbaxaas ama dadka waa la qancinaa ama bannaanbaxaas anaa horkaca booliska dowladda federaalka ayaa dhankiisa ku hanjabay in uu tallaabo adag ku qaadi doono cid weliba oo isku dayda inay bannaanbax ka dhigto magaalada caasimadda ah ee muqdisho magaalada muqdisho waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay aad ugu soo badanayay dilalka ay geysanayaan askarta dowladda federaalka ee ka dhanka ah dadka rayidka ah ee ku dhaqan caasimadda kuwaas oo si maalinlo ah looga soo tebiyo gobolka banaadir arrintan ayaa waxaa sabab u ah iyadoo aysan jirin cid wax ka qabanaysa askarta sida bareerka ah u dilaya dadka rayidka ah kuwaas oo marka ay dilka geystaan goobta iskaga dhaqaaqa sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed muudey weerar midiyeen ah oo ka dhacay dalka jarmalka ayaa lagu dilay wiil soomaali ah
warar dheeraad ah ayaa laga helayaa dil wiil soomaali ah loogu geystay dalka jarmalka oo ka mid ah waddamada reer galbeedka wiilka la dilay ayaa magaciisa lagu soo koobay maxamed kaas oo ay da-diisu ahayd afar iyo labaatan jir waxaana lagu dilay magaalo ka tirsan dalka jarmalka isaga oo ku sugan xarun tareennada laga raaco oo ku taala dalka jarmalka ayaa lasoo warinayaa in lagu qaaday weerar mindiyeen ah weerarka ayaa waxaa ka soo gaaray dhaawac halis ah iyada oo loola cararay isbitaalka balse saacado kadib ayuu u geeriyooday dhaawaca afar labaatanka saac kadib dhacdada booliiska xukuumadda jarmalka ayaa baaritaan ay sameeyeen waxa ay ku sheegeen in ay gacanta ku soo dhigeen ruuxii dilka geystay kaas oo aan la shaacin jinsiyadiisa iyo sababta uu dilka u geystay innaba soomaalida ku nool jarmalka ayaa si weyn ugu carooday dilkan loo geystay muwaadinka soomaaliyeed booliiska xukuumadda jarmalka ayaana sheegay inuu wado baaritaano ku aadan dilkan in ka badan soddon askari oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo warkaas iyo warar kale waxaa ka warramaya maxamed ciise faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dagaalo duqaymo iyo qarxyo lala egtay ciidamada maamulka jubbaland kaasoo lagu gaarsiiyey khasaare dhimasho dhaawacba leh dagaaladan oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada jubbaland ayaa shalay ka dhacay deegaanada wirkooy iyo baxarsaafka ee dhacaduleedka kismaayo ciidanka xaq u dirirka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dagaaladan ku dilay sagaal iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada jubbaland kuwaasoo ay ku jiraan saraakiil ciidan saraakiishan ciidanka watay ee lagu dilay dagaalka waxaa ka mid ah abanduule lagu magacaabo mahad cabdulaahi salaad iyo ku-xigeenkiisa oo isna la yidhaahdo asad qadar maxamuud sidoo kale waxaa ku dhaawacmay dagaaladaasi saddex iyo toban kale oo ciidanka jubbaland ka mid ah waxaa laga furtay ciidamada maamulka jubbaland oo lagu jebiyey dagaalkan agabyo militari iyo laba qori oo ak forty-seven ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo adag oo dalka loogu xoreynayo kula jirta shisheeyaha dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada oo iskaashanaya duulaanna ku ah shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed iyo ku dhaqanka kitaabka iyo sunnada warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan xukun dil ah oo lagu fuliyey rag la shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo maamulka koonfur galbeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee gado cabdiqaaliq macali cabdiweli ayaa ka warramaya fagaare ku yaala deegaanka ilbeete ee hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa waxaa ka dhacay xukun dil ah kaas oo lagu fuliyey afar nin oo la shaqaynaysay sirdoonka maraykanka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed jawaasistan ayaa in muddo ah la shaqaynaysay sirdoonka maraykanka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed waxayna geysteen jariimooyin kala duwan iyagoona mas-uul ka ahaa duqeymo ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah iyo falal kale oo guracan bashiir xasan cabdi iyo cabdi cismaan rooble ayaa ka mid ahaa ragga jawaasiista ah ee la toogtay mid ka mid ah qudaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixinaya eedeemaha loo haysto ragga iyo falalkii ay geysteen ujeedda caddeyn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedeysanayaasha kale ah kow eedeysana bashiir xasan cabdi oo loo yaqaano qudaame da-diisuna ay tahay soddon iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqaymo ka dhacay deegaanka yaqbaraawe intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysana bashiir xasan cabdi wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run in aan la shaqaynayo jawaasiista maraykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin saaxiibkay ahaa lana shaqaynaya jawaasiista maraykanka annagoo ka qaatay kadibna waxaan kala qaadanna shaqo asiga wuxuu raadiyey shareexooyinkii anigana waxaa ku dhaqaaqay in aad diyaariyo goobihii lagu duqayn lahaa waxaana soo diyaariyey laba goobood kadibna waa i soo wacay wuxuuna igu wargeliyey in ay diyaari tahay shareexooyinkii kadibna waan aaday waxaana kala soo wareegay saddex shareexo waxaan sii diyaarsaday laba nin oo kala dhiga labadii goobood midkood waxaa u dhiibay laba xabo midka labana waxaa u dhiibay mid xabo sidii ayay ku dhigeen meeshii waana la duqeeyey waxaana ku qaadana lacag yar muddada aan la shaqaynayena waxay ahaaday lix bilood labo eedaysane cabdi cusmaan rooble oo loo yaqaano cabdi gaabow da'diisuna ay tahay soddon kow jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista koonfur galbeed intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdi cusmaan rooble wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan ka tirsanahay jawaasiista murtadiinta koonfur galbeed markii hore waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin la shaqeeyo murtadiinta koonfur galbeed waana ka qaatay kadibna wuxuu ugu xiray nin kale oo ka tirsan murtadiinta oo ku sugan buurha kabo shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ahaa kow waxaa u sahmiyey badar seko ahaa oo meel lagu aruurinayey kadibna waxaa weeraray murtadiinta wixiina gubeen qayb ka mid a badarkii sidoo kale waxaa isoo wacay nin ka tirsan murtadiinta kuna sugan baydhabo wuxuuna iga codsaday in aan u sahmiyo saldhigga buur eyle waana u sahmiyey kadibna waxaa soo weeraray diyaarada ay leeyihiin etoobiyaanka wax bayna ku tuurtuureen mar labaad waxaa shaqo jaajuusnimo ah ii soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta koonfur galbeed waana ka aqbalay wuxuuna igu wareejiyey nin isaga uga sarreeyay shaqada jaajuusnimada wuxuuna igu daray jawaasiisa asaga la shaqayso shaqooyinka aan la qabtana waxaa ka mid ahaa waxaa kala qayb qaatay nin si qorshaysan loogu dilay xagarkaa oo ka tirsan mujaahidiinta labo waxaa u shaqaalaysiiyey dad badan oo riddada la shaqaynaayo intaa kadib waxay ii soo bandhigeen in aan ku biiro mujaahidiinta sidaasna aan kula shaqeeyo diyaaradaha waxduqeeyo markii aan soo gaarayna waa la ii qabtay muddada aan la shaqaynayana waxay aheeday toddoba sano cali bakar cusmaan iyo maxamed cali maxamed oo iyagana la shaqaynayay sirdoonka maraykanka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa iyagana lagu fuliyey xukun dil ah qaadiga ayaana ka waramaya dembiyada loo haysto iyo jariimooyinka ay ku kaceen saddex eedaysane cali bakar cusmaan oo ah soddon iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqeymo ka dhacay jilib intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysanaha cali bakar cusmaan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin saaxiibkay ahaa laguna magacaabi jiray saabir lana shaqaynayo maraykanka waana ka aqbalay kadibna wuxuu ii diray in aan xog uga keeno lix goobood oo ku taallo jirib waxaan xogtooda u soo helay laba geerish waxaana la dhigay shareexooyin waana la duqeeyey waxaana ku qaatay lacag boqol dollar ah anigoo shaqadaas ku howlan ayaana lai soo qabtay muddada aan la shaqaynayay jawaasiista waa hal sano afar eedaysane maxamed cali maxamed oo loo yaqaan maxamed amiin da'diisuna tahay lix iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta koonfur galbeed intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysanaha maxamed cali maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan ka tirsanahay jawaasiista murtadiinta markii hore waxaa shaqadan jaajuusnimada ii soo bandhigtay naag aan qaraabo ahaynay la dhihi jiray fagax baashi oo ka tirsaneed alfa guruub sannadka markuu ahay labada kun afar iyo tobankii waana ka aqbalay waxaana u gudbin jiray xog wixii aan ka helo mujaahidiinta gaar ahaan taleefannada waxaana la shaqaynayay muddo laba sano iyo toddoba bilood ah kadibna gaarigeeda ayaa miina lagu xiray wayna dhimatay muddo kadib waxaan ku biiray murtadiinta ku sugan marko gaar ahaan nabad sugidda muddo aan la shaqaynayey waxaa qabqabtay toban qof oo muslimiin ah oo iskugu jira rag iyo dumar qaarna waxaa lagu xukumay xabsi dheer qaarna waxaa laga qaatay lacag macda furasho ah intaa kadib waxay ugu soo wargeliyeen in aan aado wilaayaadka gaar ahaan wilaayada mudug si aan halkaas uga sii wada shaqada jaajuusnimada waxayna ii soo direen laba shaqo oo kale ah xog aruurin iyo shareexo dhigid markii aan soo gaaray walaayaadka durbadiiba waa la ii qabtay xukun intaas kadib qaadiga ayaa soo gudbinaya xukunka afartan nin oo ah dil toogasho ah iyo maraajicda loo cuskaday iyadoona isla goobta lagula fuliyey intaas kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedeysanayaasha magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabaha ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraal ah una bandhigta shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in uu yahay falka ay ku dhaceen eedeysanayaasha fal muxidanimo ah labo in lagu fuliyo dil xadurida ah maraajicda loo cuskadana waa qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawalahu minkum fainahu minhum waqowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allahi ila biixdaa halaath annafsu binnafsi waalthayibu zaani waalmaariqu min addiini attaariku liljamaca muttafaqun calayh wqowluhu sala allahu calayhi wasalama man badala diinahu faqtuluuhu rawaahu aljamacatu ilaa muslima wa qaala alxaafid ibnu cabdilbar ana man irtada can diinihi xalla damuhu wa duribat cunuquhu waalummatu mujtamicatu calaa dalik xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalka eedaysanayaasha wabilaahi towfiiq
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan wilaayaadka islaamiga ah ka fuliyey xukuno noocaan ah kuwaas oo lagu laayay jawaasiis u shaqaynaysay sirdoonka shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo maamulada soomaalida ah ee ay dalka ka dhisteen warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa